runtii waa mahadsantahay xukunkan shalay dhacay lagu soo ogeeyey lix dhalinyaro oo ka ganacsanaya daroogooyinka wadankan mamnuuca ka ee la kala dhaho galaas a iyo galaas b ayaa waxaa riday maxkamada loo yaqaano wester crown county waxayna wadar ahaan guud ahaan ku wada xukuntay dhalinyaradan ilaa iyo afartan iyo toddoba sano oo xabsi ah marka imisa soomaali ah ee dadkaas lixda ah waxaan la soconnaa in qofka hogaamiyaha u ahaa kooxdan ka ganacsanaya mukhaadaraadka lagu sheegay inuu soomaali yahay marka guud ahaan tirada soomaalida xukunkan uu ku dhacay waa imisa mid kastoo ayaga ka mid ah see meeqa sana lagu xukumay dhalinyarada soomaalida waa shan hal dhalinyaroo kale ayaa ah dadkan ajaanibta ah ee asiyaanka ah lix shanta kale ee dhalinyarada soomaalida ayaa waxaa la kala dhaha magacyadooda maxamuud axmed iyo liibaan maxamed iyo cabdira maxamed iyo weliba taariq nuur maxamed kan ugu horeeya oo ah maxamuud axmed oo ahaa horjoogaha kooxdan ayaa waxaa lagu xukumay laba iyo toban sano oo xabsi ah halka liibaan maxamed oo isagana labaatan iyo laba jir ah lagu xukumay xabsi gaaraya lix sano sidoo kale waxaa jira cabdiraxmaan maxamuud xuseen oo labaatan labaatan labaatan sano jir ah isagana lagu xukumay toddoba sano oo xabsi ah halka taariikh nuur maxamed oo soddon soddon iyo shan jir ahna lagu xukumay shan sano xabsi ah guud ahaan dhalinyaradan ma magaalada dhexdeeda ayay draagiskaas ka iibinayeen qaab noocee ah se dembigan loogu soo oogay oo aan filayo inuu muddo socday dembigan muddo soo jiitamayay ilaa iyo sanadkii tegey labada kun shan iyo tobanka ilaa iyo sanadkan sanadkan hadda lasoo dhaafay bilihii agosto iyo september ayaa kiiska la gudagalay kadib markii booliiska ay ku guda jireen muddo iyagoo baaritaano kusoo ogaaday kadibna soo aqoonsaday adamtii kaarkooyadaada ama aqoonsiyadooda kadibna lagu soo oogay dambiyadan ah inay ka ganacsanayeen daroogooyinkan wadanka mamnuuca ka ah ee hore kokaakiinka uu ka mid yihiin iyo horooyinka waa gartay xaafadaha marka sida gaarka ah ay uga howlgelayeen dhalinyaradan yaa degan ma ama yaa u badan ma dadka soomaalida u badan mise dadka ajnabiga ayay ka iibinayeen mukhaadaraadkan wadankan laga ogolayn ee hadda ay ku mutaysteen xukunkan dheer
nimankan waxay sida booliisku xaqiijiyey ay kusoo qaateen warbixinadooda waxay sheegeen in teleefona qarsoodi ay isticmaalayeen oo ay ku kala geenayeen xaafadaha kala gedisan ee magaalada tambimeham iyagoo isticmaalaya teleefonadaas oo u adeegsanaya in ay ka iibiyaan dadka daneenaya inay iibsadaan daroogooyinka ayaa kadib booliiska wuxuu soo ogaaday teleefonadii iyo tirihi kadibna xaafadaha guud ee magaalada tambimaham ee ugu weynta xaafada baston la dhaho iyo afton ayaa booliisku uu ahaa targetkoodii kadibna lagu soo ogaaday inay xabadahaas meelaha ugu badan ay ka ganacsadaan waa gartay marka dhalinyarada soomaalida ee birmingham dabcan waa dhalinyaradii ugu badneed ee hadda loo xiray arrimahan la xidhiidha ka ganacsiga mukhaadaraadka dhalinyaro kaloo mararka qaarkood dembiyo galana waa ay jiraan marka ma la og yahay tirada rasmiga ah ee dhalinyarada soomaalida ee ka ganacsada mukhaadaraadka jaaliyadda soomaalidusa ma ka war hayaan arrimahan dambiyo badan baa jiro guud ahaan magaalada tambimiham dhalinyaro soomaalida ee sanadihii hadda sanadkan tegey iyo kii ka horreeyeyba lagu soo ogi jiray inkasta uu noqday dembigan kii ugu weynaa oo saameyn ku yeeshay jaaliyadda iyo waliba guud ahaanba soomaalida ku nool magaalada tambimaham balse waxaa jirta in dhalinyarada iyo sidoo kaleba jaaliyada soomaalida ee magaalada tan uu dareen xoog leh soo galay kadib go-aankii kasoo baxay shalay maxkamadda iyadoo keentay in dhalinyaro badan iyo waalidiinta badanba dib laiskugu noqdo si looga hortago falalka dembiyada dambe ay keysan karaan dhalinyarada soomaalida oo guud ahaan magaalada waa gartay waalidiinta marka caruurtan hadda xabsiga loo taxaabay ee soomaaliyeed wax war ma laga hayaa sida ay u arkaan xukunkan lagu riday ilmahooda iyo haddii ay ka warhayeen inay ku guda jireen ka ganacsiga mukhaadaraadkan wadanka mamnuuca ka ah jaaliyadaha kala duwan ee ku nool magaalada tambimaham guud ahaanba saameyn ayay ku yeelanaysaa marka la fiiriyo xukunkii shalay maxkamadda kasoo baxay balse dadkii iyo familkii uu ka dhaleen dhalinyaradan ayaa kulley waxay saameyn ku yeesheen inkastoo iyaga ilaa iyo hadda wax wara aan laga heenin oo ku aadan xukuumadan ku dhacay inkastoo ay jiraan dad asxaab iyo weliba la ah family dheer in ay ka cabanayaan ay leeyihiin waa waxyaabaha maxkamadda ay gaartay ma aha wax waafaqsan sharciyada iyagoo waxyaaba saas ayay ku doodayaan balse ma jiro wax famil toosa uga hadlay arrinta hay-adaha ay leeyihiin jaaliyadda soomaalida ee ka howlgala magaalada birmingham ilaa intee ayay ku howlan yihiin sidii looga looga wacyigelin lahaa dhalinyaradan mukhaadaraadka loona caawin lahaa waalidiinta soomaalida oo mararka qaarkood ku dhibtooda in iyaga iyo ubadkooda ay isfahmaan waalidiintu inta badan magaalada tambimaham waxay ku andacoonayaan in dhalinyaradooda aysan ka warqabin waxyaabaha ay ku guda jiraan inkastoo intooda badan ay ku mashquulsan yihiin bay sheegaan waxbarasho dhinaca kalena ay ka aadaan waxyaabaha falalka amnidarada ku ah wadankan inay ka ganacsadaan daroogada ama inay falal kale geystaanba laakiin jaaliyadda soomaalida guud ahaanba waxay sameeyaan wacyigelino loo sameeyo dhalinyarada isbuucii marba loo qabto kaaso oo lagu wacyigelinayo in dhibaatada wadankan iyo uu ku geysan karaan iyo waxyaabaha iyaga loo geysan karaba sidai uga hortegi lahaayeen iyo sida waxyaabaha ay targetka ka dhigan karaan balse guud ahaan dhalinyarada ayaa qaarkood kala qaybsamo oo qaarkoodna way ku beeraan gaangiisyada wadankan ka ganacsada daroogooyinka halka qaarna ay jiraan in iyagana waxbarashadooda ay target ka saartaan ma jiro ilaa iyo hadda dhalinyaro la abaabulan oo ka hortaga waxyaabaha soo meen kara dhalinyarada soomaaliya